waxaa maanta magaalada gaarisa warbaahinta kula hadleen qaar ka mid a culimada magaalada gaarisa iyagoona ka hadlay abaaro ka jira dowladdegaanka soomaalida ee waddanka itoobiya culimadan ayaa sheegeen in abaaro aad u daran ay ka jiraan dowladdegaanka loona baahan yahay in gurmad loo fidiyo dadka ku nool deegaankaasi culimadan oo ay ka mid ahaayeen sheekh cabdiraxmaan wardheere iyo doctor cali tabane oo ah maamulaha jaamacadda mustaqbal ayaa ku baaqeen in dadkaasi soomaaliyeed gargaar loo fidiyo dhulkaa waxaa ka dhacay abaar weyn xoolihii waa dhammaadeen baktigii baa meel walba yaalla dadkiina baajihii way ka soo qaxeen in badan oo ka mid a baahi badan iyo duruuf aad u badan oo gaajo iyo mujaaco iyo abaara iyo oon ah ayaa haysata khayradhaantaasna meel walba hadda way ka socotaa waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta meel kasta ay joogaanba in qof walbow aad isku daydo wixii tabartaa ah inaadan hagranin qofkaad gaadhsiin kartana aad gaadhsiiso maxaa yeelay waa qof muslima waa qof walaalkaa waa qof ehelkaadaah inaad u gurmatana waajib uu kugu yahay haddii nabigeena sala allahu calayh wasalam uu yidhi ay la quudiyey ama la waraabiyey baa janno lagu garo ilaahayna qofkii uu ugu naxariistay ugu dambi dhaafay maxaad u maraynaysaa qof muslima oo walaalkaa ah oo ajir iyo hawaabaad ka helayso haddaad nooleysa wax u tarto hadda maanta waxaan joognaa magaalada gaaris marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta ee meel kastoo adduunka ay ka joogaan inaan u gurmano dadkaas walaalaheenna oo abaarta ku dhacday waad ogtihiin abaar baa nagu dhacday annaga hadda aan kasoo baxnay oo roob ilaahi haddana siiyey marka nin kasta oo annaga naga mid ah dadkaas walaalaha waa inuu u istaagaa nin kastaa wuxuu bixin karo waa inuu bixiyaa aan u gurmano dadkaas walaalaha ah wax alla waxaan ku tari karno waa inaan la garab joogsanaa guud ahaan ari iyo lo iyaga waxaad moodaa inay dhinac u bateen oo baaba-een geeli baa ku daba jira dadku xoolaha iyo iibsigooda iyo caanahooda iyo subagooda ayay ku noolaayeen haddii laga iibsan waayo ama waxba ka baabao dhibaatada soo wajihi karta waad arkaysaa magaalooyinka ayay mathala almu'miniina fi tawaaduhim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali jasad alwaaxid bin salawaat ullahi wasalaamu calayh hal jir buu ka cabiray say iskugu naxariisanaayeen say iskugu dabacsan yihiin yani hal jir buu nabi ka cabiray calayhi salaatu wasalaam jirkaa hadduu xibinka mad eh oo xanuunsado jirka intiisa kale oo xibinkaas la soo joodaya marka walaalayaal waana hadyiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiinta meel allah meel ay joogaan inay isku gargaaraan oo isgarab istaagaan hadiga nabi maxamed waay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh culimadan ayaa sidoo kale sheegeen in qaar ka mid a ayagu ay dhowaan dowladdegaanka soomaalida etoobiya ay ka yimaadeen ayna indhahooda kusoo arkeen xaaladda ka jirta halkaasi
waan ognahay oo waan ka nimid shan iyo tobankii bishii disembar ee hadda ugu dambeysay baan jigjiga ka imid wadadaa dheer ilaa mandheera baan soo maray muddo dhowr sano ana waan joogay roobkii ilaa laba xilli lama helin jiilaalkiina hadda ayuu bilaaban hayaa waxaan ku baaqaynaa annaga oo xogogaalah oo gobolka mar dhow ka imaanay oo soo maray oo xaaladda indhahayga ku soo arkay waxaa muslimiinta ugu baaqayaa meel oon joognaba inaan isku gurmano sida dhaqanka noo ahaan jirtay gaaraan soomaalidu meel ay joogaanba waa isku gurman jireen marka qoladii shalay loo gurmaday ee abaaraha looga gurmadayo waxaa jirta walaalihii inuu ayagana shalay inii gurmaday ama inii naxsanaa ama inii walbaarsanaa dhibaato ay hayso marka waxaan leenahay culummada iyo muslimiinta qaybahooda kala duwan dhammaan iyo madaxda iyo shacabka iyo rag iyo dumar intaba gurmadka inaan loo kala harin bishaar axmed daqane warbaahinta star gaarisa